أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa duhur talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha jamcaad lawal sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana duhurnimadan kuwooda ugu waaweyn xeeldheerayaasha siyaasadda ee dalka masar ayaa walaac ka muujiyey ku biirista ciidanka masar ee duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo bulshada ku dhaqan degmada tieglow ayaa maanta labada ragcadood ee salaada roobdoonka ku dukaday fagaaro ku yaala degmadaas iskuul waxbarasho ayaa laga hirgeliyey deegaan hoostaga degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose mid ka mid ah haliyadii fuliyey weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday taliska sirdoonka riddada ee muqdisho ayaa dardaaranno muhiima u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada buqa qablee wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee degmada bulafulaay ee wilaayada baay عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran xeeldheerayaasha siyaasadda ee dalka masar ayaa walaac ka muujiyey ku biirista ciidanka masar ee duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cali yare xeeldheerayaasha siyaasadda ee dalka masar ayaa ka deeriyey ku-biirista masar ee howlgalka eyusom waxayna sheegeen in ka qaybgalka ciidamada masar ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu wajahayo caqabado dhowr ah oo ku saabsan dhinaca siyaasadda iyo istaraatiijiyadda agaasimaha barnaamijka afrika ee xarunta al ahram ee daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee dalka masar haweeneyda lagu magacaabo dictoreysa ammaani dawiil ayaa u sheegtay wargeyska asharqul awsad ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska in qaar ka mid ah caqabadaha ay dowladda riddada ee masar la kulmayso ay la xiriiraan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha soomaaliya iyo heerka liita ee ay gaarsiisan tahay amni xumada ku gadaaman kooxda riddada soomaaliya waxaa kale oo ay xustay doctoreysa ammaani dawiil in qaar ka mid ah dalalka qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee isbaysiga eyusom aanay dooneynin in ciidamada masar lagu soo daro howlgalkan maadaama uu jiro xifaaltan adag oo ku saabsan danahooda oo ka dhexeeya dhinacyadaasi horaantii isbuucan ayay markii wasiirka arrimaha dibadda ee masar uu guddoomiyaha midowda afrika ku adkeeyey in waxqabadka howlgalka eyusom uu ku xiran yahay maalgelin caalami ah iyo dhaqaale joogto ah oo ku filan oo loo helo ciidamada colooshaed u shaqaystayaasha afrikaanta ee dagaalka saliibiga ah kaga jira dalkan muslimka ah ee soomaaliya shukran walaalka cali yare mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo bulshada ku dhaqan degmada tieglow ayaa maanta labada ragcadood ee salaada roobdoonka ku dukaday fagaara ku yaala degmadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan xilli maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool laga dareemaya kuleyl xooggan ayuu maamulka islaamiga ee degmada tieglow barqanimadii maanta bulshada ku nool degmada tieglow kula tukaday fagaaraha ansaarul qudus halkaas oo bulshada iyo maamulkaba ay ku tukadeen labada ragco ee salaada roobdoonka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ciidamada degmada ayaa bulshada ugu baaqday inay allah u toobad keenaan islamarkaana waxyaabaha roobka loo celiya ay ka mid tahay dunuubta bulshada ay gashay waxayna bulshada ugu baaqeen dhammaan inay allah u toobad keenaan kana laabtaan dunuubtii ay galeen
أيها الناس علينا أن نعود إلى الله عودة صادقة ونتوب إليه توبة نصوحا فإن التوبة سبب لمت- للمتاع الحسن ونزول الأمطار وزيادة القوة والأمداد بالمال والبنين قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين iskuul waxbarasho ayaa laga hirgeliyey deegaan hoostaga degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdulwahaab bukhaari munaasabad xariga looga jarayey iskuulka hoose dhexe ee deegaanka makalaangow ee degmada kamsuuma ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iskuulka nidaamiga ah ee uu hirgeliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee bilaal binu rabax radia allaahu canhu waxaana lagu bilaabay oo wax ku baran doona arday tiradoodu ay kor u dhaafayso laba boqol oo arday qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka degmada kamsuuma iyo suldaanka beesha harti oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa kelimaadka soo socda ka jeediyey
maktabu tarbiya wa tacliim waxay qabatay oo wax muuqdo oo aad iyo aad u muuqdo aana qarsoomaynin ay u qabatay walaayadda jubbada hoose dadaal badanna ku bixisay ardayda ay soo saarteen arday aad iyo aad tayo u leh weeye sidaa daraaddeed furuucda hadda ay bixisay laamaha hadda ay samaysay oo ay ka mid tahay midda hadda aanu fadhinno ayadana sidoo kale maktabka aad baan ugu mahad celinaynaa dadaalkeedana waxaanu leenahay inay sii laba jibbaarto dadaal badan ay ku bixiso nimayo kuwaya walbarada dadkana waa ku diyaar way wixii un cadaytaysa ku aamusignina dugsigana laniin furay macadka niin furinya ee marka hadda may fadoyne tabuug la dhehe meeli tabuuga hadda niin furinta nin walba ha kasa taligalo sidii hadda naqiibkaanu niin sheegi way jilaa ma jiro jareer ma jiro nin walba kasa dheebgal kare waxbarashada diyaar ayaa kasa dheebgal kare ununa taas le walka daraane maxaad aan la sakoobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala ee u sugnaatay mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayadana jubba suflaa ee waaligeena sheekh axmed awyunis iyo makaatiibtiisa ay ugu horreeyaan ayaan u mahad celinaynaa waxaa kaloo rabaa si gaar inaan u mahad celiyo maktabu tarbiya wa tacliin amiirkeeda sheekh jaabir ee waayaan juhdi badan ku bixiyey inay furmaan madaariis maktabu tarbiya wa tacliin hoos yimaado waxayna ka soo bilaabatay muxaafadada kamsuuma degmada mugaambu waa ku xigtay buule isaaq makalaangowa maanta ugu dambaysa insha allahu tacaala mana ku eko maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sidan oo kale deegaano badan oo gobolkaasi ka mid ah waxa uu horey uga hirgeliyey iskuulo nidaami ah taas oo qayb ka noqonaysa ololaha la dagaalanka jahliga ee maktabkaasi iyo guud ahaan wilaayada jubbada hoose ay dhexda u xirteen shukran akhoona bukhaari mid ka mid ah halyeeyadii fuliyey weerarkii barakaysanaa ee lagu qaaday taliska sirdoonka riddada ee muqdisho ayaa dardaaranno mujaa ayaa dardaaranno u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan ummadda muslimiinta caalamka faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
dora dheran insha allahu tacaala wal aysan wiilin ban aragna oo manan godka jilan kudhiin ya kudhii doona insha allahu tacaala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo baan arday surkaasna ka waraysado waana idaadii andalus insha allah aan gudbi warshay la dhegeysan insha allahu tacaala
waa cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheera jacfar ama salaaxuddiin kaasoo ka mid ah halyeeyadii towxiidka ee howlgalka inkhamaasiga ah ku qaaday godka jilacow oo ah xarunta sirdoonka ridada ee magaalada muqdisho salaaxudiin ayaa ahaa shan iyo labaatan sana jir ka dhashay beesha haadaamo wuxuuna ka soo jeedaa wilaayada bakool ka hor inta uusan ku soo biirin katiibada istishhaadiyiinta wuxuu halyeeyin ka tirsanaa jabhadda wilaayada mudug isagoo ka mid ahaa fursaanteeda wuxuuna soo xaadira dagaallo malaaxim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maliishaadka ridada kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan mudug kahor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkii uu qaybta ka ahaa ee shaafiyey quluubta muslimiinta ee ka dhacay xarunta godka jilacow wuxuu walaalkan salaaxudiin ama jacfar ka tegey dardaaranno kala duwan iyo fariimo dhaxalgal ah walaalyaal sabr allahu akbar allahu akbar wallaahi ard maybu anigan fariingandana inka muhiimsanta waan ardi an raday insha allahu taala ilaahay subxaanahu wataala iwaafaji insha allahu tacaala maylaha goobta cisii sharafka sabr walaalyaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr cisii sharafka insha allahu tacaala goobta cisii sharafka sabra keentaalooyinka mujaahidiintii oo hayneen insha allahu tacaala unu intikasaani antanin kasaaneba sabr horta midgoa sabrasin dardaanbe anina ma ahaa inshaad ardi maybu ahaa walaalkin salaaxudiin insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxan taala gacantii oo meelan ka dile ki aan habad ka dile ki aan toole ka dile ki aan arday mar'i ka diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyay halyeeygan ayaa dardaaran guud u jeediyey ummadda muslimka ah isagoo ku buriyey jihaadka iyo ka qaybgelkiisa iyona garab istaagaan walaalahooda muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala midinleh ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkay masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada omaana antiboon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsana oomay waagudunaan ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninshaani ilaahay subxaana wa tacaala walkal adduunka masinshaan in ilaahay subxaana ku obsataan ilaahay subxaana wa tacaala nananley انفروا خفافا وثقالا إلى سبحانه وتعالى لي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقناع الصوء إلى سبحانه وتعالى عذاب وكبد باديو إخواني جهاد كما بفضل جميع وبكر إن شاء الله تعالى والمضي والكسر ما إن شاء الله تعالى أن يتقدوا بداتان وأسكو أسكو ما يبواها إن شاء الله تعالى ياسين رجاء waxauu salaaxudiin si gaara ula hadlay mujaahidiinta waxaana uu xusuusiyey muhiimadda ribaadka iyo in la joogtayo acmaasha wanaagsan ee allah lagu raaligelinayo ikhwaani fillaahi ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr badan siin doori oo aljihaadu fii sabiilillaah walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala u jarsi saabsada oo maanaan arday maybood sabra oo maybood awarka maanaan arday oloola hirida oo inshaad arday maybuu ahaa sabarka aysiin ku dhammaanay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usin uume oo oddoommajan hosaarahan hosaaratan welilaah yaa ayuha aladiina aamanuu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المجاهدون ما سين قطبنا أو فرمي ولا لي أنا كساين ما قطبنا ما أنا أردي نعيب إيو مسانا كتبوا ما قطبنا الحمد لله إلهي سبحانه كرجع يو إن الله سبحانه وتعالى من الخوار بدن وقال كاس خوار بدن وجهات ليكم مدى إن الله سبحانه وتعالى حين دورد إلهي سبحانه وتعالى حين جيب جبايدون ilaahi subxana taala ku rajeeya wallaahi walala badanoo mujaahidiin mujaahidiin ana jeela oo nina u khayr badan jengihan eedda yamaana arday meelka oga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oo naskasaan ikuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra dhinaca kale waxaa cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin uu diray fariimo toosa oo ku wajahna cadowga allah isagoo si adag ula hadlay may kaleanta fariin ku diree kuwa aan hatan socdo kuwa gaalada war gaaloy oo mujaajosiinta oo nisa iyo walnaardaley tuubu ilallahi toobasiinka baaqinta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana wa tacaala hanagada ilaahi subxaana wa tacaala oo doomantii iyo atiina ka kufriya atiina wallahi ilaahi subxaana wa tacaala gaalama isan usan oomay ka gaalowtan wal isan ku tari kortan wallahi cala ilaahi subxaana ziyaadsidaasan in khasaare maayana wal kale isan ku qobdaasan maleh war maybo ilaahi subxaana wa tacaala toobasheena oo maybo dad ilaahi subxaana wa tacaala junuudidaasiin ka wajahan oo mana ilaahi subxaana wa taala junuudidan fada badanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway mayba junuudiis ilahi subxana tala min adkaysa kortaan tuubu ilallahi tooba siinka baage isaganta siin lamade oo gurguurta siin kuwiinyo sibilisa khaasaan murtadiinta midhaxanima manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxtooye masaan mirasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta ah muslimiinta jaajosow nimantaas mayl haa nimanyow ilaahay subxaana wa tacaala ku obsado ilaahin tooba sheena balse haddii tooba sheena tag maaha wallaahi maybaa geesiyaal oo maybaa naftooda nafti manaan arday ilaahi subxaana wa tacaala ku jeel manaan muslimiintasan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahi subxaana wa tacaala ku gadane ilaahi subxaana wa tacaala suuqna kawari jifadeena insha allahu tacaala godka jilcow kayaala insha allah meelada jilcow يشاء الله قيال شاء الله تعالى من سوق إنه جنات إله سبحانه وتعالى كل فني ميلوه إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى إله ونسوق لنا إن شاء الله تعالى نسوق دون إله نشرتين نقبض دون هدف كان ندير دون إن شاء الله تعالى سوى هندراسانو مسخان الشراسانو من شراكي ملك الشراس إن الله سبحانه وتعالى آدي وإن شاء الله قبل كاسنا إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى سبتنا كباب دون إله سبحانه وتعالى كرجيان goran dharan insha allahu tacaala wal aysan weligii ban aragn oo manaan godka jilcon ku dhiin yaa ku dhihi doona ugu dambeyn waxa uu dardaaran gaar ah u diray waalidiintiisa gaar ahaan hooyadiisa macaan oo uga mahadnaqay tarbiyada wanaagsan ee sabarka ay u muujisay waxaanuu ku adkeeyey sabarka iyo dulqaadka iyo in allah dartii ay u ajir xisaabsato hooyo mayba waah ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ka barakaaya wallaahi arday mayba waaha aday dhalli hayi barbaariyadii ilaahay subxaana wa taala i barbaariyay asabiyinhayti suma madaa kadib hooyo maybo eedi eedakinjeela kolley arday maybo aha sabab ad hal hadala masan arday eryaalka idirkal irku aday erti daraad ilaahay subxaana wa taala hay dhiirgeli baataa maybo ado hooyooyinka masqaan dadku wararto ay dhalan mana arday walay khayra sameeyaan iyoona arday walka leeyino oo maybo ilaahay subxaana wa taala rutumdhalahatana ilaahay daradin dhiibadan anku horkoran jihaadkanka taageeran oo jarba ku leeyin hatana arday maybo waabatan sabab adag nagati insha allahu tacaala taasnankiigan maansanayn ilaahay subxaana wa taala nankiin barya insha allah inan ilaahay subxaana wa taala oo mana lamaa qof muslimiinka oo shal maqno doocda mustajaawleer hatan waab arday waxaan isdhali iyo misqaan arday waab shal dorinyin insha allahu tacaala hooyo an insha allahu maamka hilmaama maanak hilmaama doon adin arday insha allah saasakin rajee anin arday mayboka kiin fashafaya qaadafa ilaahi subxaana wa tacaala idhagka yoona wiidag walaalka ee horeeyi yoona insha allah walaalaha tan oo dembiyo an insha allah siaan rajeeyow oo dimaanta ayin ilaahi subxaana wa tacaala amalka iyoodu ka sugunyina ilaahi subxaana wa tacaala hala kulmaan siaan rajeeyow insha allah dhammaanta ilaa insha allah kiin shafaya qaba doona insha allah jannat firdaas iska arag doona kiin dardiya ilaahi subxaana wa tacaala ku fadaan insha allahu tacaala sabar hooyo insha allahu tacaala may kale onda fariinku diray aabahay ilaahay ka barakayaaba insha allahu tacaala sabr aaba sharwan in du'ay halyeegan ayaa ka mid ah geesida towxiidka ee allah ku sharfay fulinta howlgalkii shaafiya quluubta malaayiin muslimiin ah kaas oo ahaa weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay godka jilacow horaantii bishii lasoo dhaafay rabiicu thaani islamarkaana lagu dilay in ka badan kuwii afartan murtadiin ah oo isugu jira saraakiil iyo askar carashada shaqaystayaal ah halka allah fadliga ay mujaahidiinta u sora gasheen howlgalkaas ay kusoo sii daayaan maxaabiis muslimiin ah oo lagu tacdiibinayay xabsiga godka jilacow kuwaasoo gacanta ku hayeen murtadiinta
shukran akhuuna xaarid horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida faahfaahintan uu mar kale ku eegayo walaalkeen abu xasaan alifa quraan dhigan ilaa amarehey waaye uraalka nimankii wato iriglaynaay eeyihii itoobiga ahaay waa afreebteen eeyihii itoobiga ahaay waa afreebteen ehelkan ansaar waa oo ahl u towxiide ilmihii ahalkan ina aruurin arrintayn taas waa annaga eex ma garanayna eelageel ilaahanasii shan iyo labaatankii bishii rabiicul awal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ayaan markii ugu horreysay booqasho gaaban ku tegay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan oo maqal ma ogiya aanan abid lug dhigin buqa qable waxay soo martay marxalado kala duwan aas-aaskaediina waxay ahayd meel tuulo ah oo geela lagu dhaqan jiray waxaa ku yaala garas caan ay ku tahay oo awrta lagu xiri jiray kaasoo loogu magacdaray garaska geela waxay sidoo kale buqa qable saldhig u ahayd sheikhuulmujaahid al-shahiid biidniillaah sheekh xasan barsane oo deegaan ahaan ka soo jeeday degmada waxay shiiqa u ahayd buqa qable mid ka mida saldhigyadiisa wuxuuna ku lahaa jameeco loogu magacdaray jameecada sheekh xasan barsane kuwaasoo raadadkooda weli laga dareemaya degmada iyo deegaanada ku dhow nabadoon cabdulaahi colaad oo ka mida waxgaradka degmada oo aan kula kulmay isaga iyo akhyaar kale bartamaha magaalada ayaan kala sheekaystay qaabdhismeedka buqa qable aas-aaskeedii hore iyo qayb ka mida marxaladihii ay soo martay meeshan aad arkaysa waa beerta shureecada meesha hadda ii muuqato oo dhabarkaada xigta waa suuqa qudaarta waa ka dambaysa suuqa hilibka waxaa ka dambeeya suuqda oo si gaar haweenka ay u leeyihiin gacantaada bidaxda oo bari waa aargadi garaskan aad arkaysa waa garaska buqa qabla maadaama beesha beel geel ay tahay garaska geela ala dhaha garaska geela owrta maanta waagii hore owreen aan ahayn owrta inay imaadaan ku daajinaan iyadoo magaalo oo buushbuush yar ahay owrta iska daaqa jirtay sida taariikhda noola sheegay sheekh xasan barsanne deegaanka oo jameecay ahayd degmadan talisna oo u ahayd dadka jameecadu ku soo dhoweeyay ahayd jameecadin hadda si gaar ah jameecada loo yiraa waa beledka waa beled diimeed waa beled mushaaraka muqa qable xilligii ay socotay xamladii uu soo qaaday murtad xasan gurguurte ee uu ku soo qaaday wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay qaadatay kaalin weyn oo aan la dafiri karin iyadoona dadka deegaanka oo ah dad ansaar ah ay muujiyeen abaabul iyo iskaashi ku aadan iska dhicinta cadowga waxaana dadka deegaanka ay dhisteen ciidamo mutadawiciin ah oo loogu talagalay difaaca shareecada alleh waa kan mar kale nabadoon cabdulaahi colaad xilligii xamlada ay socotay dadkii guddiga oo loo bixiyo odayaashaan ka mid ahaay muddo adiga oo bil ahaa shan boqol iyo toddobaatan wiil oo hadda oo mutawiciinaho geelooda ka imaaday aan ku diyaarinay magaalada hadgaraskan aad arkaysa iyo aaggaana geelo uu qali jirnay xamlada markii istaagtayna geelooda iska raacdeen intaasaa bililaahi xamde marka beesha adda meeshaan deggan waa beel aad gaalada u necab waa beel diinteeda jecel waa beel dadka muhaajiriinta u imaada aad u soo dhowaysa hadda iyo buqa qable waxaa laga dareemayaa bilihii ugu dambeeyey isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah intii aan joogay waxa i soo jiitay oo indhahaygu ay qabanayeen aarga qurux badan oo laga dhisay bartamaha magaalada aargadan waxaa loo dhisay si qurux badan waxaana is-iritolow ma jirtaa aarga ka weyn ama ka qurux badan oo ka dhisan wilaayaadka islaamiga aniga weli ma arkin aarga a u dhigo intii aan marayay wilaayaadka islaamiga naqiib xasan aadan nuux quuri oo ka mida golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga islamarkaana ka mid ahaa nuqabadii aan kula kulmay bartamaha magaalada ayaa ii sheegay in aargadan ay dhisan tahay ku dhowaad hal sano aas-aaskeeda qarashaadkeeda iyo fikirkeedana ay lahaayeen dhallinyarada deegaanka odayaasha iyo bulshada oo kaashanaya bacdallaahi maamulkooda islaamiga ee degmada buqa qable argadan horta waxaa la asaasay muddo adugu sanad ku dhowaada ayay dhisan tahay intaan arkaya rag dhallinyaraha oo guddiga dhallinyarada magaalada la yidhaahdo iyo waaliga degmada oo dhisayey oo ku howlanaa waana ku guulaysteen maanta waxay dhiseen aarga qurux badan magaalana sideedaba astaamaha lagu yaqaan waxaa ka mid a aargo sidoo kale magaalada hadda waxaa ka soconaya dib u habeen iyo dib u dhis ballaaran oo ay iska kaashanayaan wilaayada iyo dadka deegaanka waxaa la bilaabay in dhismihii hore ee magaalada ay ka dhisneed oo ahaa jirid ama dhis la burburiyo oo la doorto in la dhiso guryo dhagaxyo ah waxayna dadka deegaanka bilaabeen inay dhistaan guryo dhagaxyo ah oo weliba dabaqyo u badan sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa ii sheegay in magaalada buqa qable laga dareemayo isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah sida dhismaha magaalada iyo horumarka dhanka dacwadu ay iska kaashanayaan makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo kan tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xasaan wadaa indhahaaga ku arkay degmada buqa qable waa maqarkan hadda wilaayada islaamiga hiiraan muddo dheerna hadda lagu shaqaynayey way bilan tahay markii laga fiiriya dhinac walbo dacwahaan waad aragtaan isleeyahay iyo maraakiistii baad booqatay madaaristii baad booqatay kala duwanaa oo ay labada maktab oo runtii qiimaha badan waa maktabka adacwatu ilallah ka shaqeeya ay gacanta ku hayaan iyo maktabu tarbiya watacliim maraakistii iyo madaarisi ay gacanta ku hayeen baad booqatay oo dhinacaas waa meelaha aan isleeyahay maasha allah alxamdulilah ilahay baan nagu mahad celinaynaa adaa indhahaaga ku arkay qeybta kale dhanka tacmiirka ama dhaqaalaha waad aragtay ishaaga ku aragtay magaaladu maalinba maalin ka dambeysa horumar ayaa la dareemayaa xagga dhaqaalaha xagga koritaanka iyo kobaca ee ganacsi baa la dareemayaa dhismaha cusub ee waad aragtay beledka ka socda iyo waxyaabaha kusoo biiray ama ha noqdeen waxyaaba caama wilaayada soo kordhisay ama dadka bulshada waxay uga soo kordhiyeen intuba ha noqdeene magaalada buga qable marka waa magaalo horey u socoto naqiib xasan aadan nuux quuri iyo nabadoon cabdulaahi colaad oo dhankooda ka hadlay horumarka ballaaran ee laga dareemaya buqa qable ayaa ii sheegay in magaalada hadda uu ka socdo dib u dhis ballaaran islamarkaana la bilaabay dhismihii magaalada si dardar lehena arrintaasi ay ku socoto magaalada waxaa ku soo kordhay horumar la taaban karo hadday tahay dhinaca dhismaha horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo macaahidda horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca ganacsiga horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca deegaanka iyo dadka horumar ayaa ku soo kordhay waxaa la dhihi karaa adduun howli kama dhammaato laakiin magaalada qaybaheeda kala duwan waxaa ku socda horumar la taaban karo hadda waxaad arkaysaa meesha dhisan waa dabaq oo hadda bilaawe mid koowaad iyo mid labo iyo mid hadda dhagaxoo daadsan yahay ee si guud taraatiijyada magaalada ina dhagax laga wada dhiga maadaama oo dadka ganacsiga kor as u kacay oon dareennay markii daraasaad aan ku samaynay dadka ina as wax dhisi kara ilaahay kitaabkiisa markii la qaatayna barwaaqa iyo neemca la helay cosmaalka ilaahay asbarakeey oo ganacsiga ilaahay asbarakeey xoolaha ilaahay asbarakeey intaas markiina aragnay waa ka wada fadhiisannay magaalada balacdeed in la bedela maadaama qofka as awoodo inas dhista quraxdana waxaa waaye diintaay ka mid tahay intaas waa isla qaadan dhismahan hadda waa socdaan dabaqna waa hadda waxa bilowday insha allahu ammaan ilaahi noogu dhame intaasaan rajaynayna injineerka guud ee qaabilsan dhismaha magaalada oo dhankiisa la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay in howsha dhismaha magaalada hadda ay marayso meel fiican dadkuna ay yihiin kuwa u diyaarsan in magaaladooda ay quruxsadaan haddana dabaqyo ay dhisanayaan waxaa waaye magaalada aad iyo aad bay ta shaqadeeda u socotaa dhismaheedana u socdaa teeda kale waxaa wilaayada ku mahadsan tahay yacni dhiirigelisii dadweynihii magaalada deganaa tiri macnaha magaaladii in yacni macnaha bilicdeeda iyo quruxdeeda la soo saaro ummaddii waa qaateen alxamdulilaahi hadda un kolleyba dabaqan haddaan ka bilownay waaba kii labaadaan saari rabnaa midkii kalena hadduu bilownoo yahayo asagana waa kaawadiisaan shubuuhaynaa qaar kalena waa issoo diiwaangeliyeen oo shaqooyin badan raba oo yacni maanta dhagax dajinaya alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqada aad iyo aad aan ugu socotaa bilicdeeda magaaladana aad iyo aaday u fiican tahay horumarka ballaaran ee la taaban kara magaaladana hadda ay ku tallaabsatay waxaa ka mid ah in magaalada laga dhisay masjid dabaqeen ah islamarkaana loo dhisay si qurux badan kaasoo ay dhisteen dadka deegaanka barashada cilmiga sharciga waa mid ka mid a astaamaha lagu yaqaana buqa qable waxaana hadda ka furan maraakiis madaaris macaahid iyo dugsiyo qur-aanka kariimka lagu barto waxaana waxbarashada ka faa'iidaysta cardun iyo ciroole intaba warbixintan waxay hordhac u tahay warbixinno dhowr xalqa ah oo aan ku soo gudbin doono hadduu alle idmo booqashadii aan ku tegay wilaayada islaamiga hiiraan kuwaasoo aan ugu magacdaray hiiraan iyo horukaca bulshada ilmihii ahalkan ina aruurin arrintaynintaas waa annaga eex ma garanayna eelageel ilaahanisi oonaqooleyna irilaanna minihino ii abwaanayin irilaan minihin ii abwaanayn arrintaay nintaas waa waa ogaanayaay aaggaadu been ku mari maayo allana guul lehey waaya ugu dambeyntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee degmada buulafulay ee wilaayada baay walaalkan bashiir muxiyidiin abo ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wafdigan oo ka socday maktabka dhexe ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaal shaqo iyo kormeer ku yimid degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay iyagoo u kurgelayay xaaladda guud ee waxbarashada iyo heerka tacliineed ee xarumaha hoos yimaada maktabka tarbiyada wafdigan ayaa kulamo la yeeshay maamulka iyo macalimiinta macadka qordoba ee buulafulay iyo dugsiga sare ee degmadan halkaas oo ay warbixino kaga dhageysteen islamarkaana ay ku dhiirigeliyeen maamulka iyo ardada inay sii xoojiyaan dadaalka dhinaca waxbarashada diinta iyo tanmaadiga ah intii uu socday kormeerku wafdiga ayaa booqday fasalo kala duwan oo ay casharo ka socdeen waxayna la falagaleen macalimiinta casharada bixinaysay iyo ardayda kuwaas oo muujiyey farxad iyo kudayasho ku aadan booqashada wafdigan waayahay waxaan sii maraynay hadda oo nooga dambeeyey kelimaadka uu ku leeyahy oo amarku siinaayo soo ogow kelimaadkan ujeedooyinkooda iyo macnaha ayaga laga wado maxay yihiin macnaa si ay ku caawiso inaad fahamto nusuusta soo socota waxaa ka mid ah kelimaadka hadda aan qaadanay ama dhexda noo marayo ku jirno in la baaro adiga lagu diriyo macnahoodana ku anfici doono iskaafiya ka mid a iskaafi iskaafi waxaan dhahan dhahnay ninka kabaha suubiyo ama tirtiro ninkaasaa la yihahdaa ugu horeyn maamulka macadka qordoba ayaa guddigan ka socday maktabka dhexe ee tacliinta ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah fasalada macadka qurduba xilli diraasada maalinlaha ay socotay allah subxaanahu watacaala yaa mahadlamaantiyaasku leh bacda xamdilaahi wayn mahadnagaanaha walaalo maktaba tarbiya wa tacliim awgee kana booqdi insha allahu tacaala mahadnagaan yaa ka dhowaayan fasalkan gaar ahaan waa mustawa raabic lilbanaat waa insha allahu tacaala macad qurduba qeybtiis fullaay Een, marka insha allahu tacaala ee, guddiga ka socdo ma ku socdo maktaba tarbiya wa tacliim yaa barnaamijka ka dhawaaynaan insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka nagadu asalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilah siduu macalinka sheegay waa in soo ziyaarna waa in soo salaanna ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga aad baranaysaan ilahay idinku anfaco waxaa idin soo booqday maktaba tarbiya wa tacliim waxaa idinkugu nimid inaan idin salaanno inaan ogaanno waxbarashadiinna in laidin dhiirigeliyo oo aad waxa weyaan dadaalka inaad sii laba jibaartaan alxamdulilah maanta waxaad haysataan waxbarasho islaami ah oo mustawo sare ah oo macalimiin iyo maamul dadaal ku dadaala inaad mustaqbalkiin dhistaan ayaa haysataan ilaahay subxaanahu watacaala kuwii ee cilmiga uu u furo oo qulubtooda cilmiga uu kusoo ilahay idinka dhigo waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad insha allah tacaala hore usii socotaan oo aad dadaashaan mustawo fiican hadda joogtaan oo mustawa raabic ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ku dhammaysta nabad iyo amni iyo caafimaad iyo barwaaqo ilaahay ha idinka dhigo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan booqashada wafdigan iyagoo sheegay inay tahay dhiirigelin iyo xusuus muhiim u ah dadaalkooda tacliimeed alxamdulilaah ilaahay subxaana watacaala ayaan ku mahadsan ina soo gaarsiiyey heerkan maanta aan taagannahay uma waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka maanta nala joogo waa soo dhoweynaynaa gacmo furun kusoo dhawaada ayaa leenahay quluub waaciya kusoo dhawaada ayaa leenahay aad iyo aad baa maashadiina ugu faraxnay waana idin soo dhoweynaynaa alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay ka mahadsan alihii anoo weel gabdho musulmaada oo geed diintiyo baradayan oo macarne geed macarne ilaahay sho iyo macarne rasuulsho sala allahu alay wasalam iyo baradan iyo hantahan fadheedan ugu dambeynna maamulka macadka qurduba ayaa wafdiga uga warbixiyey heerka waxbarasho ee macadka horumarka la gaaray iyo caqabadaha jira iyagoo xusay in booqashadan iyo dardaaranka wafdiga ay qayb ka qaadan doonaan kor u qaadista tayada waxbarashada ee degmada buulafulaay macahad qurduba biidni illaahi albaari waxa weeye laba qaybood waaye ee qayb sabaaxi ah iyo qayb khamiis iyo jimca ah waaye qaybtan sabaaxiga waxay ka kooban tahay saddex fasal oo gabdha ah tiradoodana waa waa konton iyo saddex arday waaye insha allahu tacaala saddex fasal ayna kala dhigtaan fasal tamhiidi thaani ah iyo fasal mustawa raabic iyo fasal kale isna mustawa saadis ah ardayda dhigataa khamiis iyo jimca maad qurduba boqol toban iyo sagaal arday waaye maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah lafdhabarta horumarinta jiilka muslimka ah ee wilaayaadka islaamiga waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay ku howlanaa xoojinta dadaalada joogtada ah ee ku aadan kobcinta cilmiga zuulinta jahliga iyo dhisidda iskuulaad iyo macaahid tacliineed tayo leh oo bulshada wax u tara faraca maktabkan ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka mid ah furuucda waxbarasho ee wilaayaadka kaas oo soo saara jiil tarbiyeysan oo alla yaqaan ah dhab u raacaya tuubta toosan ee islaamka halka taa beddelkeeda loo soo diyaariyey inay ka fogaadaan dadkana uga digaan dhabaha jahliga iyo baadinimada ay gaaladu faafinayaan
shukran bashiir warbixintaas aad dhegaysateen dhegaystayaal ayaa warkeennii duhurnimo ee maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir